إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo roobab lagu diirsaday ayaa ka da-ay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan beeraleyda ku dhaqan gobolka sanaag ayaa sheegay inay wajahayaan caqabado dowladda federaalk ayaa la sheegay inay burburin rabto mid ka mid a masaajida ku yaala magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay shir ka socda maraykanka oo u gaar ah haweenka kaasoo ay dowladda federaalka ugu qaybgaleen rag موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran roobab lagu diirsaday ayaa ka da-ay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo jeedinaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa roobab xooggan ay ka da-een magaalada beledweyne iyo deegaano dhowr ah oo hoos yimaada magaaladaas roobabkan oo socday ku dhowaad afar saacadood oo xiriir ah ayaa waxa ay biyo dhigeen waddooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bulshada oo muddooyinkii lasoo dhaafay kuleel daran wajahayay ayaa waxa ay iminka sheegeen in ay qaboobsadeen waa kuwan qaarkood oo ka warramaya shucuurkooda halkani waa bartimi magaalada beledweyne xalay roob mihigaana ayaa ka da-ay magaalada aad ayaa u qabowsannay alxamdulilaah shalay marxaladdii aan ku jirno kuleelka ahayd ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu mahad celinaynaa haddii aan saakay nacaaw iyo qabow iyo mataqaanaa barwaaqa aan ku dhex jirno xalay roobka da'ayna roob saamayn weyn magaalada ku yeeshay oo waddooyinkii biyodhigay oo carradii dhammeed qaboojiyey alxamdulilah haddii saakay aan annagoo nabad aan xaafadayna ka soo baxnay oo daadna aan uuna saamayn roob fiicanoo mataqaanaa oo aad u xooggan oo xalay nagu dahay taasaan ku mahad celinaynaa xalay barwaaqaa noo daaday alxamdulilah rabbialcaalamiina roob mihigaana xalay noo daay ilaa saddex saac ayuu nagu waday xalay alxamdulilah xareedda bannaanka waa taallaa magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxa ay ka mid noqdeen goobaha uu ka curtay roobka dayrta ah beeraleyda ku dhaqan gobolka sanaag ayaa sheegay inay wajahayaan caqabado mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya waxaa si soo taraya cabaashooyinka ka soo yeeraya beeraleyda ku dhaqan gobolka sanaag iyo deegaanada hoos yimaada beeraleydan ayaa wajahaya xaalado xagga tacbashada beera ah iyagoo aan haysan waxqabad iyo dhiirgelin uga imaanaysa xagga maamulada ayaa waxa ay sheegay inay caqabado ka haystaan tacbashada beeraha beeraleydan ayaa beerta dalagyo kala duwan sida bunka timirta iyo dalagyo kale kuwaas oo dhammaantooda loo iibgeeyo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka sanaag mid ka mid ah beeraleyda ku dhaqan gobolka ayaa ka waramay caqabado ay sheegeen inay ka haysato waxbeerashada ilaah baa horta mahad iska leh waxa weeye annagu beeraleyda baanu nahay haylan iyo sanaag ilaah baana mahad iskale isu keenkeenay annagu waxaanu nahay gobolka haylan iyo sanaag oo isku waqisa oo waxa weeye isku gacanah laba gacmood baanu nahay de waa aragtaan waxa weeye waxa yaalla halkan bunkii waxaa yaalla timirtii xijigii baa yaalla fooxii haruurkii dalagyadiiyo kala duduwan liin wey waa liin maasha allah waxay ka soo goodaa ragaad iyo mirci la'aadu wacan ilaa geeldoora waa aagga laasqore insha allah haylandna waa ka soo go'aysaa insha allah unkakan wuxuu ka baxaa wuxuu ka baxaa gobollada sanaag iyo hayland qayb ka mida buu ka baxaa waxaa weeye haddii tacab iyo adayg iyo firfircooni la geliyona waxaan bixin ima jiraan caqabadaha haddana haysta oo ugu daran waxaa weeye caawinaadda xaggeeda ma garanaysaa baanu yare ka nahay caqabado badan baa ila soo dirta ood baan ku oodaa oodda dabagaal ah ka soo dusa shimbiraa ka soo dusa wax kor lagaga dido ma leh rooggii ma leh waxa weeye siligii ma leh bulshooyinka ku nool meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha ku daawan ayaa wajahaya xaalado xagga nolosha ah islamarkaan aan lahayn cid wax qabata amaba dhiirigelisa dowladda federaalk ayaa la sheegay inay burburin rabto mid ka mid a masaajida ku yaala magaalada muqdisho warkaasi waxaa inuu haya farxan cali masjidkan oo ku yaala xaafadda kalluunka ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay dadka halkaasi ku dhaqan sheegayaan in dowladda federaalka ay waddo qorshe ay ku burburinayso masjidka waxay tilmaameen in masjidka dhismihiisa la bilaabay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa iyo haddana ay ku cibaadaysanayeen dadka xaafadda ayna wax ku baran jireen ardayda iyo dadka deegaanka mid ka mid a dadka ku dhaqan xaafadda uu masjidka ku yaallo ayaa ka warramaya qorshaha socda iyo xaaladaha uu soo maray masjidkan
xaafadda kalluunka asagoo waxaan ku bilownay sagaashan iyo saddexdii saddex afar mitir ayaan ku bilownay oo jiinkada adugu wuxuu heer soo socdo hadba la weyneeyo heerkaanoo maraa xaafadda kalluunka ka tirsan yahay waa masaajid jamaacaha hadda oo cudbo iyo wax walba lagu tukado alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waxaa la leeyahay waa la duminaa oo maaragtay xaafadda dhanba waa la duminaa haddii allay u taallaa haddii la duminaayo awoodda ilaaha iskale sidii alle ka dhigayna noqonaysaa insha allah arda iyo dad caadi kutub- kutuba raacana inta waa waxbaa ku bartaan kutubana waa lagu raacdaa waa macallima- wax wax walba waa waxbarasha waa le- waa leeyahay iyo intaba salaadana waa lagu tukadaa Ah, tafsiiraa ka socda waxaa wax ka socda xadiisyaa ka socda wax walba subax iyo iyo xilli walba la- ah, wax lagu bartaa annaga markiis u horreeyey dadka xaafadda abaabushay oo dhistay wallaahi wax anagu taas wax ma wax waxba kama qaban karno mana geli karno annagu dad shacab aan nahay oo mana ciidanna ma nihin qoryana ma haysanno cidda dumisay iyo ciddii ha- howlahaas bulisay u taallaa allahan kula xisaabtamaa kolba dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay dhaqan ka dhigatay boobka dhulalka iyo hantida bulshadu leedahay iyadoo bilooyinkii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka burburin xoogan ka waday degmooyinka qaar ee ku yaalla muqdisho qaar ka mid a dadkii dhibanaha u ahaa ayaa waxay warbaahinta markaasi u sheegeen in saq dhexe lagu burburiyey guryahooda iyadoo markaan u xusul duubanaysa baa la leeyahay goobaha lagu cibaadaysto bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay shir ka socda maraykanka oo u gaar ah haweenka kaasoo ay dowladda federaalk uga qaybgelayaan rag waxaa shirkaasi ka qaybgalay wasiirka haweenka ee dowladda federaalk bashiir goobe iyo xildhibaan hore sidoo kalena soo noqday wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalk cabdulaahi goodax barre arrinta la yaabka noqotay ayaa ah in dowladaha kale ay dhammaan shirkaasi ugu qaybgaleen wasiiradooda haweenka oo dhammaan dumar ahaa halka dowladda federaalk ay ugu qaybgaleen rag xilal kala duwan soo qabtay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhibtay arrintaasi ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay tallaabada ay qaaday dowladda federaalk waa kuwaan qaarkood oo arrimahaasi ka hadlaya nin jenaraal ciidan in oo wasiirka haweenka laga dhigo kolley caqliga keena caqli shaqeehayo waaye warka wasiirka hor waxbarashada arrima haween maxaa ka gala isaga mucjiso kale waa waxaa arrintaas dhihi lahaa horta hore wasiirka hore waxbarashada khaasatan haddaa dhallinyarta waqtigiisa oo wasiirku ayaa kusoo gaara ka mid ah aniga khaasatan waa ku kacsanaay taas waxaa keenaysa dad badan oo oridaa ani ku jira ma fahantis maanta inuu booska haweenka aado waa arrin aad u qaab daran anaa ka koob eh dadka nacab aan laga jaraan leenaha dad badan oo ani camal oo dhallinyarta soomaali ka mid ah oo waqtigiisana kusoo gaari inay arrintaas cambaareynayaanna waa dareemaa waxaan u arkaa aniga inuu nin ragoo xinyalaan lahayn oo oo ahayn boos boos habeenuu qaata asoo jaranaa leh guud ahaan warkeena waa nageynta